Biyaha khasabadda ee Soomaaliya aad bay u wasakhaysan yihiin sababtoo ah dhammaan biyaha khasabadda aynu isticmaalno waxa ay ka yimaadaan tubooyinkan duugoobay ee daxaloobay oo ay ka buuxaan jeermis, bakteeriya, mirir, iyo wasakh kale oo badan. Way fiicnaan lahayd in qaar badan oo ka mid ah tubooyinkan biyaha la beddelo laakiin samaynta sidaas ayaa ah mid qaali ah. Sidaa daraaddeed, waxa aynu kuu keennay Sidaa daraaddeed, waxa aynu kuu keennay tuubada biyaha lagu filter gareeyo.